alxamdu لlh rb اlcaalamiin wأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman saar عlى nahjih واstaqam wbعd waxaynu dhexda kaga sii jirnay kitaabkii mukhtaصar laطiif lilcalaamaة اlfaqih cabdlah ibn cabdiraxmaan bafadli oo dhintay sagaal boqol iyo sideed iyo tobankii hijirada rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaynu saaka ka bilaabaynaa baabu siyaam soomka baabkeedii haada maxaluhu wa mabxahu siyaamku sharci ahaan waa alimsaak can jamiici almuftiraat waa in laga joogsado oo laga afhaysto dhammaan wixii wax aafuriya min duruuci alfajri waagu markuu dilaaco laga soo bilaabo ilaa guruubi shamsi qoraxdu intay ka dhacaysana lagala gaadhayo biniyatin makhsuusa iyadoo niyo gaar ahina ay la jirto oo haddaanay niya la jirin dee soon noqon maysa waxay iska noqonaysaa qofuun markaa iska qaday ayaad noqonaysa marka biniyatin makhsuusa niyad gaarana iyadoo ay la socoto waana rukni ka mida arkaanta islaamka xagga ramadaanta marka laga eego oo soomtu sideeda ruknigu maaha ee soomti dee noocyay kala noqonaysaa soom waajib ah mid sunne ah mid karaaha ah oo laga fiican yahay iyo mid muxarama afartaasay u kala baxda ibaaxa ma yeelato axkaamulkhamsaha ibaaxa ma gashay afartaasay yeelataa markaa soomta waajibkaahi ama waxay noqonaysaa ramadaan sowmu ramadaan waana tag rukniga ah waa ruknu min arkaan alislaam waajibku ama waa soomtii ramadaan ama waa kafaaraat ama kafaaratu masalan jimaac fii nahaari ramadaan ha noqoto saynu arki doonno ama kafaaratu lqatli ha noqoto qof wax dilay ama kafaaratu dihaar iyo wixii la mid ah oo soomta kale waajibkaahi waa mid kafaara keentay oo kafaaranimo ku waajibtay waxay kaloo ku waajibi kartaa nadar qofku inuu isagu nadar ku galo isku waajibiyo saddexdaa weji ayay ka imanaysaa ta rukniga ahina waa ta bisha ramadaan ilaahay nagu waajib yeelay waana mutataabicaat oo iyadu way wada socotaa ilaa licudri mooyaane iyadiyo kafaaraadka marka kuwo badan oo ka mid ah oo qeybaha marka mutataabicaadka la shardinayo sida dihaarkii iyo qatligii iyo tan ramadaanta iyo kuwa noocaasi ah iyo haddii lagu nadro dee in la israaciyo kuwa noocaasi ahi waa mutataabicaat waa soom israacsan mararka qaarkoodna soomtu waa mutafariqaat waa kuwo kala tagsan mararka qaarkoodna labada siyoodba waa ku bannaan yihin iminkase inaynu sii dhex gallo oo ay wakhtiga naga qaadato ma doonayo sanadkii labaad ee hijiriyada rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaana la farad yeelay sidaa daraaddeed nebigu sagaal ramadaan ayaa uu soomay badankeeduna naaqisaad bay ahaayeen oo kuwo markaa xagga tirada marnaba bisha ramadaan naaqis ma noqoto oo haddaad sagaal iyo labaatan noqotona soddon baa laguu qorayaa laakiin xagga tiro ahaan sagaal iyo labaatankay u badnaayeen ilamaa madhabka shaaficiyada agtooda ay ka raajaxan tahay in la yaado sagaalka mid quraa ka midlaydba agtooda saasaa ka xoog badan lakiin waa masale laisku khilaafaha markaa soomtu qaybi waa waajibka qaybi waa iska karaaho waa laga fiican yahay oo waa sida maalin jumce inaad keligeed soomto iyo maalan oo soon aan sabab lahayn adigu aada markaa iskaga beegtay ama waxa weeyaan maalmaha kale ee saftida iyo wixii la mid ah inaad ku gaar yeesho marka tan noocaasi oo kale ah waxay noqonaysaa arrin laga fiican yahay soom karaha ah oo aan fiicnayn ta sunnadaahi waxay noqonaysaa sida isnaynta yowmulithnayn iyo khamiistii iyo ayaamulbiidka iyo wixii la mid ah in la soomo waa soon sunno ah ta xaaraamtahayna waxay noqonaysaa dee ciiddii iyo waxyaabihii la midka ahaa inaad soonto wakhti aan la ogolayn oo lagu yidhi yaan la soomin soontu waxay leedahay shuruud ulwujuub uu inoo sheegi doono dibbuu ka keenaya shuruudu sixana way leedahay laakiin shuruudu sixadii kaanamaa inuu iyadii arkaantii buu gogga isu dhigay oo isku dhex daray laakiin markaynu khulaasaynayno hadhow baynu dibkaa wada arkayo isagaa keeni doona eh waxaynu leenahay shuruudda sixada ee soomtu ay ku ansaxaysaa waxay noqonaysaa qofkii inuu muslim yahay alislaam waayo dee gaalka ansixi mayso horta qofku waa inuu muslim yahay laba waa inuu tamyiiz leeyahay alcaqluna way ka cabiraan marka laakiin muhiimaddu waa inuu tamyiiz leeyahy qof wax kala soocayo wax kala garanaya waa inuu yahay marka alcaqlu daa doonto ka cabir oo soomti markaad rabto inay ansaxdo ilmo yar ma ha noqdo toddoba jirahe ti qof wax kala garanaya waa inuu yahay oo wax kala soocaya waxay kaloo noqonaysaa shardiga kale inuu ka maran yahay khaalin masala can alxayd wanifaas ama can ilmawaanic xayd iyo dhiig dhalmo labadaba markay haweenay tahay waa inay ka maran tahay iyaduna waa shardi aasaasiya qofkan soomayaa waa inaanu xayd iyo nifaas doona qabin qodobka ugu dambeeya waa inuu jiraa waktun qaabilun lisowm wakti aqbalaya soomta alcilmu bidukhuuli lwaktina way yidhaahdaa sida salaadaba loogu shardiyo isku macnuun bay sheegaysaa waktun qaabilun lisowm waa inuu yahay oo haddaad tidhaahid waxa weeye waxaan soomayaa maalin ciida waktigani soon ma aqbalayo lagaa yeeli maayo waktigaan ogolayn wakti soon ma haddaad tahay garan maayo waa iskaga eegayaan dee ma suuragala maxaad ku eegaysaa ramadaan baad waktiga doonto iskaga eegaysaa ma suuragala marka waktigu wakti soon aqbalaya waa inuu yahay oo cilmiga aqoonaad u leedahay marka shuruudday ku ansaxaysaa taawi shuruudda wujuubkana isagaa hadhow inoo keeni doono darsiga berri baa laga yaabaa inay ku dhacdo ee haddii ilaahayna gaadhsiiye waxay noqonaysaa iyaduna saddex shardi bay ku ururaysaa shuruudu wujuubku kow iyada lafteeda alislaam waynu ku daraynaa maadaama adduunyada qof aan islaam ahayn qof aan muslim ahayn aan laga doonayn soomka bacdu ahlilcilmi shardu sixun bay ka dhigaan xaggii hore waa inagii islaam gelinay halkan laakiin kuma daraan laakiin waxaan leenaha alislaam waa shardu wujuubin wasixa fi xaali ladaa marka adaaga iyo in hadda lala yimaado laga eegayo alislaam shardulwujuubna waa yahay shardu sixana waa yahay marka kow qofkay ku waajibaysaa waa inuu muslim yahay hay altakliif baaliq caqila baynu uga jeednaa waa inuu qaangaari yahay miyir qaba waa inuu qaangaar yahay miyar qaba kaana shardi labaad baynu ka dhignay alislaam iyo altakliif iyo ka saddexaad oo ah alqudratu cala sowm soomti waa inuu kari karaya ama idaaqatu can isowm soomti waa inuu awoodaya shuruudulwujuubkana saddexdaasay ku ururayaan markaad shuruudu sixa iyo shuruudulwujuub garato arkaantana tacriifkiibaa ruknigu ahaa oo markaynu nidhi waa qofku inuu masalan soomta gebigeedaba markaynu tacriifinay ee aynu nidhi waa alimsaaka can almuftiraat ama can jamiici almuftiraat waxyaabaha wax aafuriya dhammaantood waa inuu ka afhaysto min duluuci alfajri ilaa guruubi ashamsi qoraxdu marka waagu dilaaco ilaa qoraxdu intay ka dhacayso biniyatin makhsuusa arkaantu halkaasay ka soo baxdaa sideedaba haddii rukni lagu yahdo ma huwa ruknu ama maa hiya arkaanu shayin shay haddii lagu damco arkaantiisa in lagu weydiiyo oad rabto shayga arkaantiisa inaad fahanto waa wixii lagaga jawaabo bay yahdaan usuuliyiintu maa huwa iyoiyo maa hiya shayga un qofka weydiiyo haddii lagu yahdo maa huwa sawm ama ma hiya siyaam siyaamka la sheegaya muxuu yahay waxaad ka tidhaahdunbaa arkaana markuu ku yihahdo warba hortu niyo soon ii sheeg maa huwa nikaax haddii lagu yahdo waxaad ka tidhaahdo arkaanta waa intaa arkaantu halkaasuna ka soo baxaysaa marka hadii lgu nikaaxu waa maxay waa inaad tahdaa waa in nin iyo haweenay masalan isguursadaan iyadoo weligiina oo hawsha iyada a fasaxay laba markhaatina ay goobjoog yihiin lalana yimaado odhaahdii nikaaxa tusinaysa arkaantii waad dhammaystirta arkaantii shanta ahayd hadalkaagaasaa laga fahmaya waayo laba qof in la helaa oo kala jinsiya oo isu xalaala waa laba rugno weyn hadalkaagaa laga gartay nikaax maa guur waa maxay marka lagu yidhi hadalkaaganaa tidhi baa laga fahmaya marka waxaa lagu odhanayaa kow ruknu zawj wa zawja markiiba labadii rukni halkaabasa laga soo saaray weligii baad sheegtay rukniga saddexaad waa weli baa lagu odhanaya waayo hadalkaagay ku jirtay markaan ku weydiiya ku hortu nikaaxu waa maxay markaad tidhaahid laba markhaatina ay joogaan rukniga afraad baa la fahmay haye waana in lala yimaada odhaahdii tusinaysay guurka siiqadii baad sheegtay meherkii kumaa darin mogta waayo arkaanta kama mid aha meherku waa la iska dibdhigi kara marka asalkeeda bannaanba marka lagu yaa shaygaasi waa maxay maa huwa salaa ama maa hiya salaa jawaabtaadaa la eegaya bal afka waxaad ka tidhahdaa la eegaya waxaad tidhahdunba arkaanta kusoo ururaysa marka iminka arkaanta waa laba rukni ama saddexna waa laga dhigi karaa arkaantu waxa weeye alimsaak can jamiic lmuftiraat min duluuci اlfajri ilaa guruubi shams haye waktigaa in laga afhaysto wixii wax afurinaya o dhan biniyatin makhsuusa niyaduna waa rukni labaad marka anniya iyo walimsaaku can jamiic lmuftiraat min duluuci alfajri ilaa guruubi shamsi labadaa rukni bay leedahay haddaad saddexaynayso waxaad ku daraysaa assaa'im kii soomayey ila soonku cidlo ka iman maysa qofkii soomayey haddaad ku darto waa sida ahlulcilmiga in badani maraanoo ka mid ahy waa caadi haddaad iska reebtana dee ciddanaad haysanaysaa inay qof tahay waa la arkayaa iska dhaaf labadaasaa kugu filan haddaad ku dartana dhib male markaynu soontii sidaa isula fahanno bal aynu musanifku maadaaba oo de kitaabku iska mukhtasar kooban yahay oo wax badan uu ka tegayo marka horebana cilmigu keensanayo qofka bisiqaari lcilmi qabla kibaarihi cilmiga kiisa yaryar in lagu sii tarbiyadeeyo intaan ka waaweyn loo gudbin aynu eegno halkuu ka bilaabo wuxuu ka bilaabay bihubuuti shahri bisha sugnaanshiyaheedii marka wuxuu inagu yidhi yahbutu waa sugnaadaa dukhuulu ramadaan ramadaan waa soomta tii rukniga ahayd ee rukni min arkaan islaamka ahayd waajibnimadkeedu uu waajib dhaafay ee rukniga ahayd buu ka bilaabay yahbutu waa sugnaadaa dukhuulu ramadaan bisha ramadaan soo gelitaankeedu biistikmaali shacbaan alaaiin bisha shacbaan ee ka horeysa oo bisha sideedaad ee islaamka ah bishaasi in soddonkeedu dhammaystirmo shacbaan waa carabi ahaan af soomaali ahaanna waa beriis baa la yahdaa waa beriis marka bisha iyada ah inay soddonka dhammaystiranto wata ramadaan ka horeysa eh ayay ku sugnaata oo haddii soddonkeedii dhammaado bisha shacbaan islaamku ma laha bil koob iyo soddonahe qasab waxa ah maalinta kusoo xigtaa inay ramadaan tahay aan aragtina looma baahna muhima taasi waa qodoba way ku sugnaanaysaa soddonkii shacbaan baa dhammaystirantay bis maalinta ku xigtaa waa ramadaan qowlan waaxida aw biru'yati alhilaal ama bishiiba in la arko wa yakfii waxaa ku filan aragtideedana shahaadatu cadlin markhaati caadila hal markhaati baa ku filan binisbati lisoom marka xagga soomta laga eego marka soom ahaanta laga eego waxa weeye waxaa ku filan hal markhaati marka soom ahaanta laga eego waxaynu uga jeednaa haddii wax kaloo lagu xidhay jiray oo bisha loo sugayey halkaa markhaati kuma filna laakiin waa xagga soomta soomta waa cibaado waa loo dadaalaya hal markhaati hadduu yahdo anaa arkay balse lagu kalsoon yahay uu shahaadatu cadlin yahay waynu ku soomaynaa laakiin kuwii ku ballamay maalintay ramadaan kow tahay baynu daynka isa siinaynaa kuma sugnaanayso waxaad odhan kartaa war balkanun baa sheega weynoo berito maanta uu iska soomannao waa dee cibaad ahaane berritu maan la hubaa marka haddaad dayn ku ballanteen berri uun bay gelayaan haddii gabadha dalaaqeeda lagu xidhay oo la yidhi maalinta ugu horraysa ramadaan waad furan tahay masalan kuma filla oo talac soomtii uu tabac u yahay ku sugnaan maayo laakiin ilaa laba markhaataa loo baahan yahay oo suga bishii bishiina hal qofun bay nagu yihi anaa arkay marka waxaa la odhanaya war weli ilaa caawa waa mehersan tahay habeen dambay kaa furmaysa macnaa binisbati lisom saasaynu uga jeednaa macnaa axkaamtii kale bisha ku xidhnayd sugnaan mayso laakiin wixii soom iyo wixii caga ku jiidanaysay waa sugnaanaya labada qodobee uu sheegay waa calaa sabiili alcumuum waa marka bisha si guud loo tixgelinayo labadaa mid unbay ku sugnaataa labadaa mid ayay ku sugnaataa amaa haddii cid khaas ah iyo wax la eegayo wax ka badan bay ku sugnaataa marka iyada taa umuu banbixin maadaama kitaabku mukhtasar yahay waayo waxyaabahay ku sugnaata waxaa ka mid a adannu lghaalib masalan liman laa yastadiicu lyaqiin qof aan hubaal iyo axkaamtan gaari karaynin daniga qaalibka ah bay ku sugnaataa markay cid gaara tahay lakiin dadkao dhan maaha waayo qof haddii la xidho uu maxbuus yahay dhulka hoostiisaabaa lagu xidha jeel buu ku jiraa dhulka hoostiisa cidina u tegi mayso askariga wuxuu keenayaana laba hadlima naga aamus buu ku odhanya hadduu doono ama guntonaama beeha ku xidha ama meesha doonaa ku xidha meelun jiqjiqaatiya buu ku xidhaya cidiba la hadli mayso halkiisaa markuu ku xidhan yahay cid ramadaantii u sheegaysaa ma jirto marka daniga qaalibka abuu ku soomaya wuu qiyaasayaa warnioha awlimsa bilood baan xidhnaa muji oo maxaan ka garanayaa markuu yidhaahdo ramadaan awal xagee ku beegnayd qiyaas buu ku soomaya hadduu ka horeeyo soon u noqon maysa sunna iska noqonaysa hadduu ka dambeeyana soon bay u noqonaysaa waa qalle moogta hadduu ku habsadana dee soon bay u noqonaysaa ila saddexdaas jeer unbaa suuragal ah markaad male ku baadi doonto imaa inay kuugu beeganto waa tahayd wa nin anaaba la yaab leh waan iska qiyaasay una waaba ku dul habsaday haddaad ku beeganto dee hadal male hadday soomtii bishii horeba ahayd oo adiga qiyaastaadu luntayna ila qof cidlo ku jira baa taan cidna u imanayn markaana waxa weeye qallay kuu noqonaysa adoo waa sax adigan ka daba tegay dee soontii way tagtay haddaadse iyadoo aan gaadhin intaad qiyaasto bil dhan soonto oo lagu yaa war miyaad soontay aad tahay haa biryaaba waan waday oo ducidii sheegtay ma haynan waa iska waday laku yihahda war maya soontii bil baa ka hadhay intan hore sunna kuu noqonaysaa soontii waa lagugu leeyahy ha timaado marka taasoo kale kamuu hadal qofkaa tiisa u yaaban kama hadal waxay markay doonaan ahlulcilmigu ku daraan oo afar kaga dhigaan oo iyada lafteedu tan gelaysaa hore ee uu leeyahy bishaadati cadlin de waxa weeye in qaadigu uun sheego ama xaakimku waa masale ahlulcilmiga agtooda mudawan ah laakiin qaar inkaaran oo meelahan iska joogjoogaan markay doonaan ay indhaa ka qarsadaan oo ah in xaakimku uun sugo xaakimkii baa ku dhawaaqaya markaasuu odhanayaa habata cindii bishahaadati alcuduul annahu fi hadihi leyla shahru ramadaan awalu shahri ramadaan almubaarak markhaatiyaal caadiliina agtayda waxaa kaga sugnaaday ama hadduu doono markhaatiga caadilkaabuu iska xadfaya wuxuu leeya waxaa sugnaaday bihubuutin sharciyin qaab sharciga waxaa ku sugnaaday bishii inay soo gasho jid looguma laha sida suufiyada qaarkood iyo yidhaahdaan in hadhow la yidhaahdo bal yaa yaqaana ciduu sheegayo markhaatiyaal caadiliina buu yidhi yaa yaqaana qof garanaya miyaanu leemahay magaalo heblaayaa laga arkay buu yidhi oo waxba iga ag sugnaaday taasi qodob sharciya maaha waa marmarsinya iyagoo ay samaysanayaan fiqiga arrin lagu yaqaano maaha mar haddii xaakimku yidhaahdo agtayday ka sugnaato inaad tahay ii sheeg aduu maxaad ka garanaysaa dadka muqdishaa laga arkay ama malhiblaayaa laga arkay maxaad ka taqaanaa dadka miyaad wada garanaysaa mar hadduu isagu kugu yahda anaa sugay jid uguma lihid inaad tahay noo sheeg haddaad doonto kaad ku sugtay annagaaba diidanay xaq uguma lihid xaakimku awood wuxuu leeyay isagaan kuu magacaabeen inuu yahdo waxaa agtayada ka sugnaatay bishii inay dhalatay waxaanuna ku dhawaaqaynaa ugu dhawaaqaynaa muslimiinta inay maanta usoomaan waar noo sheeg cidda aragtay jid uguma lihid marka laakiin kelimadda waxba aanu shiikhu baahi looma qabo halkanay gudagelaysaa qolada ahlulcilmiga kala saaraana min baabi tawdiix bay uga jeedaan caddayn ahaan marka bishu waxay ku sugnaataa tii horeo dhammaatay iyo markhaati caadiloo arkay iyo wixii ka badan shardina maaha markhaatiga caadilka in lagu sheego xaakimku xaq wuxuu leeyahay inuu yidhaahdo oo qadigu ku dhawaaqo bishii way sugnaatay markhaatiyaal aan ku kalsoonahay baanan ka qaaday arrintaa iyada hala soomo inaad tahdaan gobolkaana u dhashay ii sheeg oo waa reerma weliba de waa iska riwaayad kale waaya arrintan banniga qaalibka ahina waxay ku sugnaataa waa cidda aanay u suuragal ahayn umuurahani sida qofka ciddadaa ku jiro oo kale faslun fii shuruudi sixati soom shuruudda soomta ansixideyda halkan uu shuruudda tilmaamayo marka la doono arkaanta shuruud waa laga cabiraa dhib kuma jiro laakiin waxay ku fiicnayd arkaan inuu ka cabiro waayo waa arkaantii waa labadii rukni ee tacriifka lagu garanayo kow anniya buu yidhi niyadu waxay noqonaysaa arkaantii soomta ay ku taagnayd niya weeyaan buu yidhi qodobka koowaad ee shuruudu sixada ila aanteed aanay soomba noqonayn waa inaad niyootaa inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli mri'in maa nawaa cunto aada iska daysay soo noqon mayso haddaan niya la socon fain kaana fardan hadday farad tahay ushturida waxaa la shardinaya atabyiit in lagu beryo in lagu beryo maxaa looga jeedaa waxaa laga jeedaa in la niyoodo min guruubi shamsi ilaa duluuci alfajri intaa u dhaxaysa taasaa looga jeedaa hadduu doono haba soomanaado tii horeba ha soomanaadee tabyiidka waa inaad fahamtaa tabyiidka waxaa looga jeedaa markay cadceedu dhacdo inaad barri soomayso waa inaad niyootaa haddaad doonayso weligaad aafurinba eh annaga waaba na soo mari jirtay siddeetanaadkii ilaa toddobaatan iyo sagaalkii iyo wixii la mid ahaa annagoo ciyaal iskuulanoo markaa soomanoo wadaadadii xilligaa haystay allah u naxariisto waxa weeye berigaa lamana oqoon soontanaynu sii aafurno lama oqoon imanka inagu maxaynu samaynaa waynu masaajidka ma nimaadne eh waynu iska sii aafurnaa soo maaha guryahaynu kusoo aafurnaa ilaa toban daqiiqaa layna siiyaa berigii hore ma jiri jirin ilahay qadartiisa masaajidkaa laysugu wada iman jiray maqribka ka hor dadka qaarkood biyo yar buu waysada kusoo qaadanayaa si uu markay dhacdo u kabado dadka qaarkood in yaroo timiru gacanta ku sitaa dadka qaarkood dambar ma sito salaadaa horaysa aafuri ma jirto dabeedna adaan midh aafurin oo aan biyaba afka gelin tabtii u sooman ayaa marka assalaamu calaykum la assalaamu calaykum ila salaam naqsado ayaa wadaadku wuxuu kugu bilaabayaa nawaytu sowmi qadan can adaayi fardin shahru ramadaan hadihi sana lilahi tacala iimaana ictisaaban waa niyadoo weliba kuu laqimayo waxba laqimadeedu daliil ma leh laakiin waa niyadii oo kuu laqimayo annagaa tii horeba ka afurnay weli waa soomanahay iminkan doonaan guriga qabanay marka muhima muhimaddu waa haddaad doonto soomanowo dhawaaqan lagugu dhawaaqjinayana muhimaaha waa inaad niyootaa markay qoraxdu dhacdo tabyiidka laguu sheegaya saacadda qoraxdu dhacdo iyo inta waagu ka dilaacaya muddadaa u dhaxaysa intaasaa habeen la yaadaa mogta habeenku waa markay qoraxdu dhacdo ilaa inta waagaa ka sokaysa intaasaa habeen la yaadaa marka habeenka waa inaad niyootaa daad doonto tii horeba soomanowo waa inaad tahdaa berrina waa raacinayaa soonta ma kala jare eh macnaheedu waa intaasu marka tabyiidku kuu sheegaya waa kaa ee tabyiidka ahayd wakti kale ha guudi waayahay marka markay soomtu farad tahay waa sidaa markay doonaan shaaficiyadu waxay isku halxidhaaleeyaan annagu waxaanu leenahay bay yahdaan soom sunne ah oo misna tabyiidku waajib yahay soom sunne ah oo misna tabyiidku waajib yahay waa soonta sabiga bay yahdeen qofka yare sabigaa soomtiisa waayo soomta sabigu de isaga soomku waajib kuma aha somtuu sooman yahayna waa sunne laakiin suurada guud maxay ka tahay waa soomtii faradka ahayd ee ramadaan tusaale ahaa waa soon sunne ah oo misne ay waajib tahay inta habeenku isku jiro in lala yimaado haddii kale ansixiba mayso ka yare markuu barqada joogo hadduu yahay haddaan soo kacaye ma niyooda waa naga tag baynu odhanaha niyo laha oda bariskaaga iska cuno waayo taasi soon maaha moogta awalbana soon laguma lahayn waynu habeenkii ka yare sii niyoodaa yo hadaa waa idila soomaya waan ku tarbiyad qaadanayaa soonta waa soon sunne ah misna way waajib tahay in habeenkii la niyooda marka tabyiidka lagu sheegaya taasaa looga jeedaa watacyiin soontu mar hadday waajib tahay waa inaad cayintaa dee soontaad soomayso oo meeshii waa inay soom gaara tahay haddii soomamkii waajibka ahaa waa dhowr nadar bay noqon kartaa ramadaan bay noqon kartaa kafaaray noqon kartaa dee soomtaad soomayso haddii doonto dhowr kafaaraa lagugu leeyahay waa inay cayiman tahay waa inay mid gaara tahay waa inay mid gaara tahay oo aanay isdhehgelin ka sawmi ramadaan aw nadrin waa kaa kuusii cadeeyey sida soomtii ramadaan iyo nadarkii oo kale labadaa qodob qodobka niyadu waa arkaantii qodobkan labaadee uu dabada isugu xidhaynaa waa ruknigii labaad oo mubdilaadkiina la socdo ilahay qadartiisa mubdilaadkiina waa la socdaa waayo mubdilaadku waxyaabaha cibaadaadka buriya sidiisaba had iyo jeer wuxuu ka yimaadaa ima biikhlaali ruknin aw fawaati shardin ama labadoodoo fawaat haddaad ka cabirtana dhib male imaa rukni inaad dhaawacdo haddaad maqasho cibaadadaasi way burtay qaalibku waxay ka timaadaa uun ama waa rukni baa meesha ka baxay haddaan ku dhaha salaadaadu waa mubdila waxba kama jiraan oo waa baaila waa mid markaa burtay weeyo la buriyey haddaan sidaan idhaahno waxaynu uga jeednaa arkaantii salaaddaa wax maqan yihi ama shuruuddiiba wax maqan yihi ilowba ilowa intaasu waayo labadaasa had iyo shir ibtaalka keena markaa taa salaaddii faatixa kuma akrin waar waxba kama jiraan taa salaad ma salaaddii bilaaweysaan ku tukaday shardigii dahaarada ma waar waxba kama jiraan haddaad maqasho cibaadadaasi way burtay had iyo jeer labadaa mid baa dhaawacan marka iminka shardiga kale waxay ahayd uu dhaxle rukniga labaad inuu nagu yidhaahdo alimsaak can jamiic lmuftiraat min duluuci lfajri ilaa quruubi shams inuu kelmadaa ka gaabsadaabe kumuu gaabsane macal wixii wax burinayay buu dabada isugu xiday waana ruknigaas unbuu rabay inuu tilmaamo moogta deedna mubdilaadkiina waabuu ku xiday marka marka si loo eego ma khaldano oo dee marka horeba burintu waxay ka timaadaa shuruudaynu sheegayno wax maqan yihiin inaad tahad waan soomayaa muslimna mayihi oo lagu yihahdo shartu saxiiba waa kaa maqan yahi ma soomaa taas ama aad tahad waan soomayaa waana waa lahay waar ukaadi tamiis in qofku wax kala garanayaa baa shardi ah oo caqli leeyahy marka waxba kama jiraan inaga daa riwaayadda marka masalan had iyo jeer marka cibaado la burinayo markiiba xafartuu lagu fiiqayaa shuruuddiidii iyo arkaantiidiiba midun wax maqan yihi marka wixiiba dabadu isugu xidhaya la soco ruknigii labaad buu mubdilaadkiina ka farcay maadaamuu labadanuu inta badan ka imanaya marka wuxuu yihi wa shardu sixati sawmi aydan noqode alimsaak weeye in laga afhaysto can iljimaaci camdan halkuu muftiraadkiis raacin lahaa buu kala qaad qaado galmo badheedh ah waa in laga afhaystaa waa in laga joogsada macnaha galmo badheedh ah marka galmada waxaa looga jeedaa xubin taranka intiisan hore inay qarsoonto oo masalan meel farji a la geliyo farjigaasi ama dubur ha noqdo ama xubin taran ha noqdo xubin tarankaasi bani aadam ha ku yaallo ama xayawaan kale ha ku yaallo fari male fari male jimaacaanu sheegaya fari male waa intaas waa in xubin taranka intiisa hore ee xashafada la yaaqo la geliyo waxay farjiga ka cabirayaan oo looga jeedo duburta iyo xubin taranka bani aadam ha ku yaallo hadduu doono jin ha ku yaalo hadduu doono xayawaan kale ha ku yaalo oo noole ah oo meelaha jooga farqi male waa mubdil wuu buraya bishardi waa inay badheer tahay badheerkii maxaa ku baxaya waxaa ku baxaya masalan in meeshii qofkii aanu waxaan u badheerayne ay sahwi ka tahay oo waa nisyaan wuu ilaaway waa gabadhiisii laakiin wuu ilaaway inay soomba ahay waa iska ilowsan yahay sidii qofkii maalin ramadaan isagoo ilowsan wax cunay buu la mid yahay waxba kama burayaan ama jahli baa haya jahligu imaa bilxaali wa imaa bilxukmi mar haddii loogu cudur daarayo farqi male yadana oo qofkii jahli baa hayo wuu yaqaanaa axkaamtana si fiican buu u yaqaanaa saacaddaa khaladay wakhtiguna sibuu la madoobaaday wuxuu moodayay inuu habeen ku jiro markaasuu leeyahay waa saddexdii habeennimo weli wax badan baa inoo hadhay xaggee ku hadhay salaaddii baa la qiimayaa mobilkaagaa khaldan ama saacaddaada markaasuu jimaac iska gala jahli baa haya waa jaahil lakiin muxuu ka jaahilyaa bilxaali xaaladdu ka jahliya sidaa kale qofku waa qof aqoon aqoon-yahan wax fahmaya lakiin xaaladdu ka jahliya xaaladdaa waasha ama dhowaan buu soo muslimay marka xaaladda kama jaahilaya xukunkuu ka jaahilya wuxuu leeyahay waan soomanahay cuntada waa laga cararayaa weliba xitaa wax lagu yimi mantagana waa la iska ilaalinayaa laakiin dee galmadu aan wax sheegayo ma maqal iyadaana wax dhibaysaba oo kusii tuujinaysa e waxbay ii taraysaa soontaabay khayr baaba ku jira waa jaahil moogta ma garanayo sidaa kaleo dhan wuu fahmaya waa ruknigii soontaan soomanaha ee arkaanta islaamka ka mid ahaa laakiin de anigu galmadayda waa iska wadanaya ma oga u hadhow baa marka waxkaad galmada u wadataa maxbay yeelaysaa yaa ii sheegay weli wadaad ka hadlaya ma maqal de waa loo cudur daarayaa waayo waa jahli loogu cudur daarayo dhowaan buu soo muslima maxaad ka rabtaa duu intaaba gartay isagaa ku baro side marka camdi ikhtiyaarna waa inuu jiraa oo iyada lafteeda waa inaan la qasbayn haddii qofkii la qasbayo o laleeyahay inta qori loo cabaystay hawsha samee waa ilaa madaxaagu waa firdhaya waa loo cudurdaaraya soontuna kama jabayso marka alimsaak can iljimaaci camdan horta waa inuu ka afhaystaa galmo badheera oo isagoo garanaya waxaan inay galmo tahay oo garanaya inay soomtiisa wax yeelayso nooc loo aan loogu cudurdaarayn jahliga aan ahayn oo waxa weeye aan cid qasbin oo khiyaar hawshan ku fuliyey ikhtiyaarkiisa ay tahay hadduu sameeyo soomtaasi waa buraysa soom maaha wa calil istimnaaci mani iska keenistii inuu manidii iska doono iska keeno istimnaac ama siigaysi dhe ama mani iska sii dayn dhe ya ama caada siriya dhe magaca doonto u aqowo waxa weeyaan qofki inuu manidii iska baadi doono iska keeno taasna waa inuu ka afhaystaa oo soontii waa ka jebinaysaa waaya weliba ogow jimaaca camdiga ahi waxa weeye marna waxaa ka dhasha dhalanaya kafaaro marna kama dhalanayso mar kastaba se marka intii laga helo waa mubdil waa soomburiye laakiin kafaaro ma lagu yeelanayaa qofka soomtu ka burtay mise laguma lahaa taasi waxay ku xidhan tahay maalintu maalin ramadaan ma tahay mise maaha waynu arki doonaa haday maalintu maalin ramadaan tahay wax rukso ah oo uu galmada ku bannaystana aanu haysan sida inuu musaafir yahay oo leeyahay dee musaafirka afridda waa leeo keliya haddaan galmo ku afro maxaa jira dhibaata kuma jirto taasi waa runtii wax cudurdaarana ma haysto markaa kafaara imanaysa haddii kalese soontunbaa jabaysa eh kafaara ma jirto iminka markaa mubdilkuunbu inooga warramay kafaaro inoogama warramay saa u faaham sa awadeed baynaan u kala qaadin ramadaan iyo keyrkeed mar kastaba galmadu waa mubdilun mar hadday camdi tahay lisowm laakiin kafaara ma ka dhalataa mise kama dhalato waa kale laba masalo hadday maalin ramadaan tahay aanad cudurdaarna lahayn kafaaraa ka dhalata hadday maalin kale tahay hadday doonayso soomtii ramadaan aad qallaynaysana ha noqoto kafaaro marnaba ma timaado meesha kafaaradu waxay ku xidhan tahay oo qura maalin ramadaan waayahay wa can alistiqaa'a iska mantajintiina waa inuu ka afhaystaa mubdilaadkiibuu dabada isugu keen xidhee ma aragtaa iska mantajintiina waa inuu ka afhaystaa hadduu iska mantajiyo soontiisi ma jirto hadday laakiin iskeed u timaado soontu waxba ka noqon mayso wa can wusuuli caynin shay cayn ah oo muuqaal leh gaadhisteedna waa inuu ka afhaystaa ilaa maa yusamaa jawfan wixii jawf lagu magacaabo wixii gudaba lagu magacaabo wixii cuntada iyo dawada bedela sida midhacrada iyo wixii lamid a gudaba wixii lagu magacaabo inay galaan wixii cayn ahi waa inuu ka afhaysto cayntaasi ama mid waxtara ha noqoto ama mid aan waxtar lahayn xabad ciida oo aad afka gashatoo liqdayna ha noqotee waxaan waxba ku tarayn xitaa waa inaad ka afhaysataa oo aanad odhanin oo dhagaxa yari ma ma cuntaa waa dhagaxa yar waska liqaya suuragal maaha soontaadi way jabaysaa maxaad kala doontay wax caynba ah muuqaal bale waa inaanad liqin waayahay ka baaini udunin buu yidhi maadaamuu yidhi wax jawf ah waynaana gelin ayuu ka baaini udunin masalan sida dhegta gudaheedii waa inaanay waxaasi gelin aw ixliilin ama xubin taranka jidhkiisan kaadida iyo ay soo marto waa inaanay waxaasi ka gelin min manfadin maftuuxin maftax manfad furan meel furan waa inaanay ka gelin haddaba jawfka iyo dhegtu ma xidhiir bay leeyihin le wixii jawf gala unbaa jebinaye nagarka shaaficiyadu masaladaa waa isku khilaafeen aad bay isugu qabsadeen jumhuurkoodu way ku buriyaan laakiin khayrul-jumhuurku kuma buriyaan oo imaam alghazaliya ka mid yihiin qowlka dambaana sax ah oo inaanay ku buraynah bal imaamu shaafici umka kelimadda ay madhabku ka soo naqliyaan way isku khilaafeen oo qolo waxay yidhaahdeen war kelimadda imaamka nusakda muxaqaqada ah ee umka laabaa ka dhacday oo ku jirta waana sida kuwa mucasiriinta iyo in badan iminka ay leeyihiin laadaasaa ka dhacday oo marka laa yufdiru buu yidhi oo markaasaa yufdiru qura soo qaadeen marka waa khada madbaciye imaamkuna wuxuu raacsan yahay qolada tidhi ma burinayso qola saasay tihi qolana waxay tii laa dhacdayna ma jirta e imaamku inaguna raacsan yahay laakiin cinda taxqiiq waxay u dhowdahay imaamku qolada diidan inuu raacsanyo meesha laa ka dhacday sida nusakda aada u muxaqaqada ah ee umkuba sheegayso in laadaasi dhacdo qolada kale ku khaldantay waa midda kale dibiga casriga ah ee iminka aynu joognaano wuxuu sugayaa dhegtu wax xidhiidha manfad inaanay lalahayn gudaha wax allaali wax xidhiidhay la leedaha inaanay jirin manfadkeeduna aanu furnayn dibiga casriguna saasuu suga marka waxaa xoog badan qolada tidhi waxa dhagaha lagu shurtaa soon ma jebiyaan noocay u tahayba qoladaasaa fiican dibiga casriguna qoladaasuu taageeraya laakiin madhabku markii hore way iskhilaafeen oo aad bay isugu qabsadeen jumhuurkoodu waxay yadeen way jebinaysaa khayrul-jumhuurkuna xagga kale manjaaniiqda rakibteen madhabka dhexdiisao war ma jebinaysa ba yahay umkuna maaha sidaa laakiin dibiga casriguna qolada yar buu waafaqay ee leh ma jebinayso marka qoladaasaynu raacayna waxba ma jebinayaan xubin taranka wixii xaggan laga geliyo meeshan kaadidiyo soo maraysa imarka katiitarka iyo la geliyo wixii xaggan laga geliyaa ma jebinaysaa mise ma jebinayso madhabku wuxuu leeyahy imarka waa jebinaysaa way jebinaysaa marka runtii iyada lafteedu waa masale hawsheeda leh laakiin marka horeba maxaad kala doonaysaa dhe ya markaynu sidaa nidhi buu yidhi falaa yaduru dhibi maayo soomtii oo waxba yeeli maayo wusuulu duhnin dufan gaadhistii dufankaasoo yatasharabu uu sharaabayo cabbayo almasaamu daldaloolada jidhku manfad furan markay wax ka galaan baynu ka wada hadlaynaye haddii kiriimyo iyo wax caloosha iyo la mariyo xitaa gudaha u dhacaan waxba kuma yeelayaan oo lagu yidhaahdo waar kriim mare halkan ama hungurigii halkan ku xanuunaysa kriim mare hadday gudaha gasho dhib male ilaa midhicrada ha socoto haddii dusha lagaa mariyay gudaha u dhaadhacdo oo daldalooladan jidhka ay ka gasho maa fi mi mushkila ee wuxuu leeyahay waxaynu ka wada hadlaynaayo aynu jebin uga jeednaa wax dariiq furan jawfka kaga dhacaya wax dariiq furan jawfka kaga dhacaya marka dhegtii buu marka hore dariiq furan ka dhiga taynu ku khilaafaynay taasay ahayd marka wuxuu leey wixii dariiq furan maraa ee jawf gaadha soontaa jebisa ilowmaa irbad xitaa lagu mudo oo inta calooha halkan lagaga mudo madhicka lagu shubo way jebinaysaa waayo waxay gashay markaa jawfkii dariiq furan oo aad dalooshatay baanay ka gashay oo toos aad ugu socodsiisay adigu manfadka iyo meelahan jidhka daldaloolkiisi kamay gelin waayahay walaa dacmilkuxli dhadhamada dhadhanka waxaan loo yaqaano indhakuushuna jebin mayso bixalqii hungurigiisa uu ka dhadhamiyo waayo wuxuu leeyahay indhuhu maaha manfad furan marka wixii indhaa lagu shubay ee indhakuushii la mariye haddaad hunguriga ka dhadhamiso waatee waa bahasha qaraadhkeedi ba halkan iga dhadhamaya ma jabaysa buu ku leeyahy waayo manfadkani manfad maftuuxa maaha taama dhagaha u furan dhaguna manfad maftuuxa maaha walaa yufdiru aafuri maayo idaa facala hadduu sameeyo daalika arrinkaa isagaa naasiyan isagoo ilowsan aw jaahilan ama isagoo ka jaahila aw mukrahan ama isagoo la qasbay intan sharxeeda hore inu usoo marinayoo de mar labaad inaynu ku noqonaa muhima wax kastoo wax aafuriya saddexdan qodob waa u sharti kow inay wixii camdi yihiin oo aanay nisyaan ahayn qofku inaanu jaahil ka ahayn waktigii baa ka khaldamay oo kale ama wax la mid a ama masalan iyadoo uu galmadii wadaabaaba dee eedaankii dhacay dee wuu ka carari laakiin odhan mayno haya war kafaara lagugu leeyahay maxaa kafaara lagu yeeshaa miskiinka iska daa aw mugrahan ama haddii la qasbay oo qofkii la qasbay waaya kolley waxyaabihii waxaa furinayey qaybo dambuu hadda inoo soo wadaa qaybana waynu usii idaafayn doonaa laakiin wakhtigii baa inaga dhacay halkeeda haynoo joogto wallahu subxaana wa tacala aclam